bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuwooda ugu doorka roona waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha dalka oo guddoomiyey shirka joogtada ah ee guddiga ka hortaga xanuunka safmarka ee covid nteen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo soo dhoweeyey lacag baanka adduunka ugu deeqay soomaaliya taasi oo loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka covid nteen fatahaadaha iyo abaaraha ka dhaca dalka wasaaradaha tamarta ee dowladda dhexe ee tan hirshabeelle oo biyadhaamin uu sameeyey dadkii fatahaadu ay saameysay webiga shabeelle wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dowladda talyaaniga oo sheegtay in xanuunka covid nteen laga yaabay mar labaad uu kusii kaco waddankaas iyadoona dowladdu dadka ugu baaqday inay taxadir dheeraad ay sameeyaan
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa toddoba-iyo tobanka bishii shanaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qaar ka mid ah qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuwooda ugu doorka roon ra-isul wasaaraha dalka ayaa guddoomiyey shirka joogtada ee guddiga ka hortaga xanuunka safmarka ee covid nteen shirka joogtada ee guddiga qaran ee la tacaalidda xanuunka safmarka ee covid nteen oo guddoomiye ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa looga hadlay dib u soo celinta dalka dib ugu soo celinta dalka dadka soomaaliyeed ee ku xaniban dibadda iyadoona laba marinayo habka caalamiga ee hubinta rakaabka guddiga la tacaalidda xanuunka covid nteen ayaa dadaallo xooga ugu jira sidii bulshada soomaaliyeed dhammaan loogu wacyigelin lahaa islamarkaana loo gaarsiin lahaa barnaamijyada wacyigelinta ee xanuunka coronavirus ee dunida saameynta weyn ku yeeshay waxaana qorsho uu yahay in guud ahaan dalka la wada gaarsiiyo qaabka looga taxadiri karo bulshada soomaaliyeedna ay isaga ilaalin karto xanuunka dhibaatada baan ku haya caalamka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa soo dhoweeyey lacag baanka adduunka ugu deeqay soomaaliya taasi oo loogu talagalay in lagula tacaalo fatahaadaha iyo sidoo kale xanuunka covid nteen iyo abaaraha ka jira dalkeena soomaaliya ama xiliyadii horeba kasoo dhacay agaasinka baanka adduunka ayaa ansixiyey hal milyan waa boqol soddon iyo toddoba dhibic shan milyan oo doolar oo loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka covid nteen fatahaadaha iyo sidoo kale abaaraha qoraal kasoo baxay baanka adduunka ayaa lagu sheegay in baanka adduunka uu ka jawaabayo xaaladaha degdega ee soomaaliya ka jira sida la tacaalidda xanuunka coronavirus fatahaadaha iyo abaaraha ay isku raaceen bixinta lacagtan deeqda ah si loogu taageero dowladda soomaaliya oo dadaal xoogan ugu jirta sidii xanuunadaasi iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee fatahaadaha iyo sidoo kale abaaraha looga hortegi lahaa sanduuqa horumarinta caalamiga ah ee baanka adduunka oo soo marinayo mashruuca ka jawaabista xasaradaha soomaaliya ayaana bixiyay dhaqaalahan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa uga mahad celiyey baanka adduunka lacagta deeqda ee soomaaliya ugu deeqeen waxaana uu sheegay in arrintaani ay tahay mid wax aada weyn loogu farxo islamarkaana wax badan ka qaban doonta la tacaalidda dowladda soomaaliya ee xanuunka coronavirus bishii maarso baanka adduunka iyo hay-adda dhaqaalaha caalamiga ah ayaa sheegay in soomaaliya ay u qalanto in laga cafiyo deymaha taasi oo irdaha u furaysa kaalmooyinka dhaqaale iyo mashaariicda horumarineed ee hay-adaha ay siinayaan soomaaliya si ay usoo kabato una gaarto isku filnaan waxaana arrintaasi ay ku timid dadaal xoogan oo ku saabsan dib u habeynta qaabka maaliyada ee dowladda soomaaliya la imaaday intii xukunku ay soo haysay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda soomaaliya sidoo kale wasaaradda tamarta ee hirshabeelle ayaa biyo dhaamin u sameeyey dadka barakacayaasha uu saameeyey webiga shabeelle balse warkan waa usoo laaban doonaaye waxaan ka hormaraynaa wakaaladda waa madaxda wakaaladaha wararka dalalka ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa kulan ay yeesheen waxaay ka soo saareen warmurtiyeed ku saabsan wacyigelinta bulshada kaasi oo loogu talagalay in xanuunka coronavirus lagu gaarsiiyo warar hufan islamarkaana bulshadu ay fahmi karaan cali jaamac cali kuus ayaa warbixin arrintaasi ku aadan dalka sacuudiga inooga soo diray shirkii ugu horreeyay ee warbaahinta isu taga wakaaladaha wararka islaamka oo i c a una ayaa la qabtay kan iyo intii uu cudurka coronavirus uu ka dilaacay caalamka iyadoo ka qaybgalayaasha ay ka qayb qaateen habka shirarka via video shirkaasi oo ku soo beegmay xilli uu adduunka marayo marxalad aad u adag ayaa waxaa ka soo qaybgalay siihaya xilka wasaaradda warfaafinta ee dalka sacuudi arabiya ahna guddoomiyaha golaha fulinta isu taga doctor maajid bin cabdallah al qasabi xogeeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka oo i c doctor yuusuf bin axmed al cuthaymiin madaxda isu taga wakaaladaha wararka islaamka oo i c a una iyo dhammaan ergadaha joogtada ee ururka iskaashiga islaamka oo i c iyadoo soomaaliya uu uga qayb galay shirkaasi ergeyga joogtada ee dowladda federaalka ee soomaaliya u qaabilsan ururka iskaashiga islaamka oo i c danjire cabdirasaaq siyaad cabdi haddaba kulankaasi oo lahaa ahmiyad weyn ayaa waxaa looga hadlay doorka ballaaran ee isu taga wakaaladaha wararka islaamka oo i c a una kaga aadan gudbinta wararka tayada leh iyo wacyigelinta bulshada ee la xidhiirta wax ka qabashada faafidda cudurka coronavirus haddaba shirkaasi oo socday muddo dhowr saacadooda ayaa waxaa gebagabadiisii laga soo saaray warmurtiyeed oo guud ahaan ahmiyad weyn u lahaa haabsami uga tarjumida ajendigii shirkaasi iyadoo la muujiyey baahida loo qabo adkeynta doorka isutaga wakaaladaha wararka islaamka oo i c a una iyo dadaalada ay wadaan hay-adaha maalgelinta caalamiga iyo bangiyada horumarinta si loo xakameeyo faafitaanka masiibooyinka loona yareeyo hoos u dhaca dhaqaalaha islamarkaana loo xaqiijiyo iyo maslaxada shucuubta caalamka cali jaamac cilmi cali kuus raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
aad buu mahadsan yahay cali kuus oo warbixintaasi inoo soo koobay waxaan dib ugu laabanaynaa wasaaradaha tamarta ee dowladda dhexe iyo sidoo kale tan hirshabeelle ayaa biyo dhaamin u sameeyey dadkii uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka siiran haddaba waxaa iminka qadka teleefoonka ee magaalada beledweyne si toosa ugu jiray wariyahayaga ibraahim maxamed geedi oo nooga warbixin doona xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka ee fatahaada dadka uu saameeyey sidoo kale wararkii ugu dambeeya dadka geedi soo dhowow bal faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne iyo sidoo kale fatahaada halkaasi ka ka dhacday waa mahadsan tahay sidaas sheegtay wasaaradaha tamarta ee federaalka iyo weliba hirshabelle ayaa waxa ay bilaabeen inay biyo dhaamin u sameeyaan dad aada u fara badan oo gaaraya ilaa saddex kun oo qoys oo isla markaasina socon doonta muddo laba bilood ah si markaasi loogu caawiyo dadkaasi maadaama deegaanka aar jaalle ay ka jiraan dhibaatooyin aada u adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid tahay raashin la-aan biyo la-aan iyo weliba xumo ayaa haddana waxaa jira in dadku inta badnaa ee deegaankaasi deegaansaday ay dhibaatooyin qabaan ay tahay mid aada u daran marka wasaaraduhu waxay sheegeen in kaalmadan ay qayb ka tahay gargaarka ay ugu talagaleen si dadkaasi biyo u helaan maadaama iyagu ay yihiin kuwa markaasi biyo ka baxay haddana biyo la-aan deegaankaasi ku haysato maadaama deegaanka biyaha laga helay aada u aadagta waxaa jira in dad shaksiyaad oo markaasi ay ka ganacsado biyaha ay geeyaan foostadiina lagu iibiyo shan doolar ilaa afar doolar ku dhexeyso dadkan aysan awood u lahayn xaaladii ugu dambeeyay fatahaadda markaan ka hadlana fatahaadda weli way jirtaa waxaana jira khataro fara badan oo dhinaca fatahaadda ah dadka inta badan maadaama ay ka baxeen magaalada kuwa ku har iyo weliba kuwo kale markay isticmaaleen wadada iska xarta ee deegaanka caali jaalle iyo gudaha magaalada waxay maraan wadada laamiga iska xarta taasi oo ah mid markaasi khatartada leh oo biyo aada u xoogan ay dul marayaan iyadoo saacad kastana dadka qaarkood markaasi biyahaasi ay qaadaan iyadoo shalan u ku dhintaan qof ilaa afar qof oo kalena laga badbaadiyey kadib markii biyihii ay ku dhacaan waayo marka dadka biyo dhaaminta loo sameeyey deegaanada ay ku sugan yihiin hadda ay uga qaxeen fatahaadda webiga waa xagee
dadka dhowr qaybood ay uga qaxeen qaar kamida waxa ay degeen fara badan oo hoos yimaada beledweyne halka kuwa kalena ay degeen deegaanka ceel jaalle oo dhinaca bariga saagabeega magaalada waa dhul banaan ah oo markaasi fatahaadu aysan saameyn ku yeelan dhulkaas ayay degeen inkastoo meesha wiila-aan ay ka jirtana haddana waxay sameeyeen cooshado oo markaasi xarka lagu xereeyay guri ka riteen inkastoo dabaylo xooganba maalmihii ugu dambeeyey iyo habeenadii ugu dambeeyey ay jirtay haddana waxaa jira in dadku halkaasi degay ay yihiin kuwa si aada markaasi saameynta fatahaada ku yeelatay aada looga dareemayo ilaa haddana ma jirto wax maamul ah iyo weliba waxyaalaha samafalka oo halkaasi gurmad gaarsiiyey marka laga reebo biyo dhaamintan oo wasaaradaha heer federaal iyo watan hirshabelle ay bilaabeen in biyo dhaamin u sameeyaan dadkaas magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida wararku ay sheegayaan waa xaafado ka mid a webigu aada buu ugu fatahay dadkii halkaasi deganaa way ka qaxeen sida wararku ay sheegayaan ka waran dadka halkaas ka qaxayeena xaggee gaareen ilaa iyo haddase maamulku maxaa uu qorsheeyey in dadkaasi lagu caawiyo
ilaa hadda maamulku wax tallaabo arrintaas ka qaada ma jirto inkastoo madaxweynaha hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolkuba ay sheegeen in ay magacaabi doonaan guddi markaasi arrimahaasi loo xilsaaro si dadkaasi gargaar loo gaarsiiyo maadaama guddigii hore muxuu ahay ay dhisnaana markaasi maamulku ay sheegeen in guddiga markaasi bi cusboonasiida xubno kale lagu soo diri doono maamul kamida hay-adahana dhowaan gudmihii gobolka waxuu sheegay inaysan jirin waxay dhawaalkaasi gargaar gaarsiin karto maadaama hay-aduhu ku eedeeyey inay iyagu qeyb ka yihiin dadka fatahaada markaasi ku barabixiya isla markaasina qarashaad ku bixiya si markaasi fatahaada magaalada uga saameyso marka dadku inkastoo hadda ay xaaladda adag tahay ay noloshada aada guligato haddana waxaa jira kulamo weliba hay-aduhu ay doonayaan inay kula kulmaan maamulka iyo madaxa sare ee hirshabelle si dadkaasi loo samaato bixin lahaa laakiin ilaa hadda ma jirto gurmad bilow halkaasi gaaray maadaama dadku hadda ay laba qayb noqdeen kuwana ku hareen gudaha magaalada way u suurtageli waas inay ka baxaan magaalada maadaama ay biyo si dadriga kusoo galeen magaalada
aada baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi oo faahfaahin naga siinayay xaaladihii ugu dambeeyay magaalada beledweyne sidoo kale dad biyodhaamin loo sameeyey oo wasaaradaha tamarta iyo sidoo kale ay biyodhaamin u sameeyeen dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmooyinka mahada iyo jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay haysataa xaalad adag oo kadib markii fatahaada webiga shabeelle ay ka barakaceen waxaana dadkaas ilay hadda la sheegayaa in xaaladooda ay liidato iyagoona aan haysan biyo nadiifa cunno ku aaday iyo sidoo kale hooy maadaama ay guryahoodii webiga uu qaaday cabdiraxmaan wadani ayaa warbixin arrintaasi ku aadan jowhar kasoo diray qaar ka mid ah tuulooyin hoosta ka degmooyinka maxaa iyo jowhar ayaa weli waxaa ka taagan xaalad bini-aadanimo kadib markii uu ku fatahay webiga shabeelle iyadoona ah uu cagta mariir dhuldheereed aad u ballaarno ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan qaar ka mid ah dadka tuulooyinkaasi oo la hadla warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in hadda xaaladooda ay tahay mid aad u liidataa islamarkaana ay u baahan yihiin in la geersiiyo gargaar bini-aadanimo waxayna baaq u direen maamulka hirshabelle dowladda dhexe iyo hay-adaha gargaarka bixiya maadaama dadkaasi hadda ay yihiin dad noloshooda ay tahay mid aad u liidataa islamarkaana gurmadkaasina ay u baahan yihiin maamulka hirshabelle ayaa hadda dadaalo ugu jira sidii loola tacaali lahaa fatahaada uu sameynayo webiga shabeelle inkastoo weli ay socoto fatahaadaha uu sameynayo webiga shabeelle sidoo kale tuulooyin korleh ayaa hadda laga baqdi qabaa in ay gaarto fatahaada webiga shabeelle maadaama webiga uu wado biyo zaa'id ah islamarkaana suurtagal ay tahay xilli kasta in fatahaad uu sameeyo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar warka subaxee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhegaysanaysaan bal markana wararka soomaalida ka baxsan dowladda talyaaniga ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus laga yaabo in mar labaad uu kusii kaco waddankaasi iyadoona bulshada dalkaasi ugu baaqday inay taxadir dheeraada sameeyaan si looga xakameeyo xanuunka coronavirus ee dhibaatada baahan ku haya caalamka masar koonti oo ah ra-isul wasaaraha dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo bisha juun dalka talyaaniga loo ogolaan doono in la gelo islamarkaa loo ogolaan doono in dib loo bilaabo goobaha ganacsiga iyo sidoo kale in ciyaaraha dib loo bilaabo goobaha jimicsiga dabaasha iyo sidoo kale xarumaha ciyaaraha ayaa dib loo furi doonaa shan iyo labaatanka bishan may halka shan iyo tobanka bisha juun dib loo furi doono xarumaha kale ee dadku isugu yimaadaan musaafuriinta ka yimaada wadamada yurub ayaa loo ogolaan doonaa in dalka talyaaniga ay soo galaan iyadoo aan lagu sameynayn tijaabooyinka caalamiga ee karantiilka tallaabooyinkan ayaa lagu dhawaaqay qeybo ka mid ah dalkaasi si dib loogu soo celiyo dhaqaalihii dalkaasi kadib laba bilood oo uu xayiraad ay saameysay xanuunka coronavirus ku saabsan mas-uuliyiinta talyaaniga ayaa sheegay in dad gaaraya soddon iyo kow dhibic todoba boqol lixdan iyo saddex qof uu ku dhacay cudurka samarka coronavirus iyadoo talyaanigu uu noqday dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan adduunka xanuunka coronavirus-ku uu saameeyey marka laga soo tago wadanka wadamada maraykanka iyo ingiriiska balse talyaaniga ayaa maalmihii ugu dambeeyey tirada dadka qaadaya xanuunka coronavirus ee hoos u dhacday waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyey ee ka tirsan qaaradda yurub islamarkaana la geliyey xayiraad dalkaas ama xayiraadan kadib markii xanuunka coronavirus uu si deg dega ugu faafay gobolada waqooyiga ah wadankaasi bishii februaayo aynu soo dhaafnay balse dowladda talyaaniga ayaa bilowday barnaamijyo dadka loogu wacyigelinayo xanuunkaasi uusan dhibaatada uu ku hayay dalkaasi uusan usii badan warkii subaxaad kala socoteen dhegeystayaal reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku dhan yahay anigoo timcadda ayaa idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay waa maxamuud faarax siidow ayaa farsameynayay intaa markaa dib uu kulmi doono warkan warka xega sidaasi nabadgelyo aan dib idinkuga celiya cabdikar ogeysiis mahadsaned mukhtaar halkani waa raadiyo muqdisho codka jumhuuriyadda